bismillahi raxmaan raxiim abo waxaa igu dhaliyey inaan noqdo ama aan u tartamo ama fikirkaas igeliyey kadib markaan arkay inay gabdhaha soomaalida yihiin oo bexbexaad wax badanna ay qabteen kuwa qurbaha jooga kuwa gudaha joogo markaas ayaa waxaan markaas waxaan ku fakaray inay xaq xaqna tahay xalna tahay maxaa la dhaha maamulkan cusub inaan muhiim unahay inaan soo galno si aan wax uga bedelno siyaasadda oo arrimaha gudaha iyo dibadda dadkan aan ka caawino waaya adigu waxaad u tartamaysaa marka kursiga beesha adigu aad ka soo jeedid oo la aaminsan yahay xildhibaan rugcadaa ah oo laba iyo toban sano ka badan kursigaas fadhiya sidee marka aad ula tartami kartaa aada is leedahay marka ma ma ka wada hadasheen mays aragteen xildhibaanka hadda uu meesha joogo wuxuu meesha joogaa afar sano wuxuu qaban kara wuu qabtay waxaan jeclahay wixii kaleo ka dhiman uu qaban waayo inaa aniga booskiisa galo oon qabto dadkana waa inay ogolaadaan waxa isbedel la dhaho maadaama oo maamulka uu ku jiray waqtigiisa dhammaaday maamul cusub uu dhisaayo gabdhuhuna ay muhiim yihiin wixii aan qabanayna ay muhiim yihiin oo hooyo iyadoo gurigeeda joogto ama wasiir ay ka fakarayso gurigeedii ilmaheedii haddana ay dawladdii maamul u hayso marka taasaa igu dhalisay inaan tartamo inaan maxaan ku yidhahdaye aan bedel ka soo qayb qaato waayahay waxaan la soconaa qoondada la siiyey dumarku inay tahay boqolkiiba soddon marka sawmaha kaalin aada u weyn oo dhanka kalena culummadu ay bayaan ka soo saareen oo ay sheegeen arrintaas inaanay wanaagsaneyn si aad u aragtaa marka adigu waxaan u arkaa arrintaas wadaadada kheyr allaha siiyo iyaga fikirkooda ay soo dhiibteen anigana fikirkeyga waxa waaye in gabdhuhuna ay xaq leeyihiin haddayna guri musbaxa joogin macno ma leh in gabdhuhuna xaqooda ay qaataan baarlamaanka ka qayb galaan dawladda ka qayb galaan meel walba intay ka qayb galaan dadkii ay wax u qabtaan iyagaa ka beer nugul beerkii maanta hal xildhibaan gabar haysta xataa waxay qabatay ma qaban wiilashooda sida xaqiiqda ah ciddii saddex xildhibaan gabdhaha haystaana waxay u qabteen reerkooda wiilasha uma qaban marka wiilasha gabdhaha gabdhaha doorkooda yaa lagu jiraa ee gabdhaha ani waxaan taaganaha loo codeeyo adigoo waxaad tahay murashax u taagan xilkaasi waxaadna aad ka ololeynaysaa degmada jawhar ee adiga aad ka soo jeedo marwa niciima marka waxaad warbixin kooban aad iga siisaa marka maxaad dhibsateen marka ka dumar ahaan waxaa jira ifaallo soo baxaya oo ah dhanka in laydin laydinka weeciyey qoondadii aad lahedeen waxaan qoonsanay markii wax hool la qabanayo ama wax walba inay gabadha hooyo u tahay percentage percentageka aan haysanana inaan nahay boqol kiiba toddobaatana la dhahaa marka aniga waxay la tahay maadaama boqol kiiba toddobaatan tahay haddaan helno boqol kiiba soddon inaan u qalanno ana kasoo bixi karno sanadkeedii haddana aan ku jirno oo sidaa hore kugu sheegaba annagoo meel walba gurigii ka walwalayno mas-uuliyaddeeda aan suubinayno abayaashii aan buuxinayno booskooda hooyana buuxinayno xilkana inaan buuxin karna aaminsanahay inaan kasoo bixi karno gabdhaha soomaalina oo gabdha dadaal badan marka aniga waxaan ku talin lahaa in qoondadooda aan qilqiil laga gelin oo la siiyo xaqooda maanta waxaa la kulanay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga annagoo fara badan oo guddoomiye batuule axmed gabalani ku jirto maxaa la dhahaye gabdho badan fara badan xildhibaano wax walba leh ururada reydka marka go-aankeena waxa waaye xaqeenna geed dheer iyo geed gaaban inaan u korno xaqeenana aan helno dalka iyo dadkana inaan badbaadi inaan diyaar u nahay waaya ugu dambeyn waxaad tahay marwo soomaaliyeed qurbaha wax badan ku noolaa haddana usoo bareeray in soomaaliya xildhibaan ka noqdo ama ka noqoto waxaad la socotaa xildhibaanadu in ay ku shaqeeyaan dhibaatooyin aad u fara badan la ugaarsado la raadsado adigoo hooyo ah waddan nabada deganaa oo hadda usoo bareeray in shaqadaas aa qabato kalsooni intaa la-eg baad ku qabtaa cabsi intaa la-eg baase kugu jirta wallaahi maasha allah waa su-aal fiican kalsooni aad u fiican aan ku qabaa maxaa yeelay qofkii hor sidiisaba naftiisa wax u qabsada ayaa qof kale wax u qaban kara laakiin qofkiisaba aan qabsanin hadduu meeshii joogo ama toban sano iska joogo ama laba iyo toban sano joogo wax macnaa ma soobinayso isbedelkan waa lamahuraan waxaan qabnaa marka inaan wax annaga ka bedeli karno dadkeenaan cusub ee qurbaha ku jooga ee ganacsatada ah ama dadka ganacsatada ama dadka xoolaha boqolkiiba toddoba laba boqol iyo kontonka baarlamaanka waxaan jeclaan lahaa boqol iyo konton in iyaga laga dhigo si dalkii ay ugu adeegaan maadaama ay ganacsiga ku jiraan xoola haystaan dalkii iyo dalka ina dadkii inay badbaadiyaan haddii laakiin la dhaho qof walba hala qoro oo qofkii la qorana uunan macnaha mas-uulihiisa u gaarsiisanayn in dheer waxaan qabaa dalka in la daayacay dalkana jaanis uu haystaa inaan la daayicin